Wasaaradda Waxbarashada Somalilan ayaa tababar u furtay macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee gobolada Sanaag, Sarar iyo Daadmareer kuwaasi oo tababarka uga qayb galaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Tababarkan oo socon doona muddo laba sano ah ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Somalilan. Macalimiinta tababarkan loo qabtay iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Togdheer Maxamed Xasan Caynaansho ayaa ka hadlaya tababarkan iyo ujeedada laga leeyahay iyo sidoo kale gobolada laga soo kala xulay dadka tababarkan ka qaybgelaya.
macalimiintii aan traininka ama aan tababarnayn ee loogu talagalay wasaaraddu u soo xushay inuu halkan jaamacadda burco uga bilaabmo tababarkii oo isugu jira gobolada bari gobolka sanaag gobolka togdheer caynaba iyo oodweyne intaasoo gobol macalimiintii aan tababarnayn laga soo xulay marka hore dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan waxaan idinku soo dhaweyneynaa gobolkii togdheer waxaan idinku soo dhaweyneynaa qalbi furan baan idinku soo dhaweyneynaa waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkiinni ku soo dhawaada gobolkii togdheer ku soo dhawaada magaaladii burco dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan mustafa cumar faarax ayaa sheegay in tababarkan loogu talagalay macalimiinta si loo tayeeyo ardayda macalinimo inay helaan waayo marxalado kala duwan baa macalimiinta kusoo ku bilaabaa shaqada baahi baana keenta marka waxay naga saaran si aynu tayada waxbarashadeena u hagaajino si ay tayada caruurteena wuxu dhigan ay kor ugu qaadanto inaynu macalimiinteena waxgelino investment gashanno investmentka la gashanayana waxaa ugu horeynaysa in macalinkii dee aan tababar hore qabin uu tababar helo si uu helo shahaado uu noqdo macalin buuraah oo dhab oo buuxa taasna uu gudbin doono ardayda wuxudhigayey iyo dadkii waxbarayay oo caruurteeni iyo dadkeeni iyo dhalayinteen waalidkoodna hayeynta mustaqbalka aynu dadkan sugayna inay iguna wax badan ka anfacaan barnaamijkani wuxuu ku salaysanyay waa arrin noocaasa dabeedna markii wasaaraddu tacbay gelisay waxay la kaashatay hay-adaha sefsida ay ka mid tahay ugu weyn tahay aqoon-yahanada jaamacadaha ku sugan dalka oo dhan khubarada wasaaradda joogta borogoramka la isalisaangeliyay marka waxaa weeye in kan maanta shanta jaamacadood dalka ka hirgalay
tababarkan oo loo qabtay macalimiin laga kala keenay qaar kamida gobolada maamulka somalilan ayaa qeyb ka qaadanaya tayeynta waxbarashada dugsiyada hoose dhexe waxaana tababarkan uu socon doonaa muddo laba sano ah